bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wacan u wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacan u wanaagsan ayaanu hawdadii kalenahay khiyaartana dhegeysataa caawa waa habeen khamiis ah jimco ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay labada waa kowda bisha labaad ee february sanadka laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadan waxaa waa kusoo qaadi doono barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho waxaa ka mid noqonayo taliska hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed nisa oo faahfaahin ka bixiyey howlgallo laga fuliyey qeyba ka mid ah gobolka galgaduud ee soomaaliya islamarkaasina lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha shabaab laguna bartilmaameysaday fariisimey lahaayeen dagaalamayaasha shabaab caawa ayaanu kusoo qaadi doonaa barnaamijka wareega wararka dalsan qodobada kale waxaa ka mid noqonayo maxkamadda gobolka banaadir oo xirtay galdacwadeedka ka furnaa maxkamadda kaasi oo ka dhan ah eedeysanayaal markaasi lagu eedeeyey musuq maasuq islamarkaasina ka tirsanaa dowladda caawa ayaanu barnaamijkeena kusoo qaadi doonaa magacyada xubnaha eedeysanayaasha ah ee ay maxkamadda gobolka banaadir galdacwadeedkooda ay soo xirtay qodobada kale aan idiin soo gudbin doono wareegga wararka dalsan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqonaya kusimaha ra-iisul wasaaraha dalka ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo shir gudoomiye shirkii golaha wasiirada haddaba maxaa lagu qaadaa dhigay shirka golaha wasiirada ee maanta caawa ayaynu barnaamijkeena kusoo qaadi doonaa wasiiru dowlaha amniga xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo taliyayaasha ciidamada booliiska asluubtii xoogga dalka iyaguna waxay ka qayb galeen kulan loogaga hadlayay dardargelinta iyo xoojinta amniga magaalada caasimadda muqdisho haddaba waxaa idiin soo gudbin doonaa awaamiir ka soo baxay kulankaasi lagu soo gabagabeeyey magaalada caasimadda ee muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo si adag kaga hadlay gawaarida ay saaran yihiin hubabka culus islamarkaasina weli dhexmaraya magaalada caasimadda ee muqdisho xilli xukuumaddu awaamiir ay ka soo saartay caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa booliiska soomaaliyana mar kale waxa uu ku celiyey in ay amarka madambeys ah arbacada toddobaadka soo socdo ay dul dhigayaan dadka degan dhulka debdemiska ah iyo hoggaanka markaasi dhismaha booliiska oo ay haatan markaasi ka socoto aagga seybiano ee magaalada caasimadda ee muqdisho caawa ayaanu wareega wararka dalsan kusoo qaadi doonaa qodobadaas iyo qodobo kale ayaanu barnaamijkeena kusoo gudbin doonaa oo farsamadii cabdiwaab cabdiqaadir xasan mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada wareega wararka dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
ifajigan ayaa laga rabaa
markale habe wacan wanaagsan ayaanu daleenahay dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan muujada hirka dheralkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megaartis fmkaas oo ay naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale fmk uu gaaro meel walbo aad joogtaan waxaanu daleenahay saaxiibayaal habe wacan wanaagsan qeybaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu caawa ambaqaadi doonaa goodha waxaan eegi doonaa warar la xiriira shir lagaga hadlaya xasilinta amniga caasimada muqdisho iyo sidii lagaga hortegi lahaa hubka sida sharci darada ah magaalada caasimada muqdisho markaasi lagu soo geliyo iyo ee gawaarida hubka culus uu saaran yahay oo taliyaasha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo maamulka gobolka banaadir ba ay ka qayb galeen hase haatee waxaa ka hormarinayaa sida ay ku waramayaan wararka ka imaanayo dalka koonfur afrika waxaa halkaasi si weyn lagaga deerinayaa xaaladda nololeed ee dhallinyarada soomaaliyeed ee markaasi u shaqo tegay dalkaasi koonfur afrika oo maalmihii ugu dambeeyey la kulmayay tacdiyo xoog leh oo ay isugu jiraan dilal iyo dhibaatooyin ay kala kulmayaan ee markaa ee burcad koonfur afrikaan ah maxamed cumar talyaani oo ah gudoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka koonfur afrika ayaa warbaahinta dalsan kaga warbixiyey dilalka muwaadiniinta soomaaliyeed loogu geysanayo gudaha dalkaasi koonfur afrika
bismillaah marka hore aad iyo aad aa umahadsan tahay ilka case iyo guud ahaan warbaahinta t v-ga dalsan intaa kadib ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun waxaa shalay ama gelinkii hore shalay lagu dilay magaalada kipton sida aad xogtaba ku haysaan muwaadiniin soomaaliyeed oo lagu kala magacaabayo diirow xasan iyo maxamed adeerow oo xaqiiqdii goobo kala duwanna lagu dilay dilalkana si kala duwan oo u dhacay waxaana un dilka uu salka ku hayaa un waa burcad hubaysan oo dhac ka geysanaya goobtaas
waa yahay ee, labada wiil ee la dilay ee muwaadiniinta soomaalida ah ee cape town koonfur africa lagu dilay magacyadooda maxay kala yihiin maxayse kala qaban jireen sidaad xog- xogta ku haysid
labada muwaadin maxamed adeerow waxaa waaya nin ku shaqaysanaya deliveryga ama alaabta alaabaha la wareejiya dukaan ayuu geeyey dukaanka uu geeyey marka uu ka degayay gaarigane waxaa ku bilaabatay xabad si dhac loogu geysto maxamedna goobtaa ayuu ku geeriyooda allaha u geysto sida xabad maxamed lagu dilayna waxaa la yidhahdaa kukuleyti xaafad la yidhaahdo tuulo location ah waaye sidoo kale eh, diro xasan oo dalafti lagu dilay asagane waa tuulo hoos imaatay magaalada kipton asagoo goobtiisa gaarka ee lacagaha lagu qaado oo dukaanka ayaa lagu shuudgarayay ama lagu togtay burcad dukaanka gudihiisa soo gashay qaababkaas ayaa u kala dhaceen dilalka labada muwaadin oo kala geystay shalay
waa yahay ee, dabcan muwaadiniintan soomaalida ah dilalkooda koonfur africa muddooyinkii dambe aada ayay u kordheen Ee, maadaama adigu aad tahay guddoomiyihii jaaliyadda ee, dadka soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalkaasi ilaa iminka waxyaabaha aad ka qabateen ma jirtaa
aad iyo aada umahadsanta waa su-aal muhiima oo qof walba oo isweydiinayo dhiigga soomaaliyeed ee qubanaya gaar ahaan dhalinyarada ganacsatada ay ku daadanaya koonfur africa horta marka hore dembiyada dalkan oo haay ah oo aad iyo aad u sarreeyo annaga maxaa nagala gudboon qorshe ayaa wadnaa horeyne oo ugu falgalnay oo burcadeed soo qabtay oo dee heer aan la gaarnay cod ee dalka waxaa nooga qorsheysan haddana waxay tahay inaan dabagal ku hayno dilalkan gaar ahaan magaalada kipton oo gobolka western cape aad iyo aad ugu soo batay waa ognahay waana helna xo- xogaha salka waxa uu ku hayay dilkan iyo tillaabooyinka ku habboon ma rabna inaan ka hor dhacno laamaha amniga iyo dadaalada ay jaaliyadda wado laakiin waxaan rabnaa wakti iyo iyo goor la taaban karo inaan xusno tillaabooyinka muhiimka aan ka qaadi karno waayahay ee, gudoomiye waa mahadsan tahay Ee, dilalka markuu dhacay labada muwaadin ee soomaalida ah durbidii waxaa goobta gaaraa la leeyahay ciidamo booliis ah oo dalkaas u dhashay baaritaano ay sameeyeen miyaa jira haddii baaritaano ay sameeyeen cid ay usoo qabteen ma jiraa dilalka dadkaas loo geystay muwaadiniinta soomaalida
booliska sida uu faran yahayba hadduu dil dhaco inuu baaritaan sameeyo oo muwaadinkaas sababta u dhintay iyo qaabka u dhinta uu ogaadaan waa waajib shaqo ay dul saaran laakiin burcadii in lasoo qabto la dabagalo ayaa a- adag oo kow aan ka nahay soomaalida een, ganacsatada ama goobta dilka oo ka dhacay oo aan kiiskaas sii dabagelaynin ma cabsiba ee, ma liisinima ma keernisnima oo muwaadinka dhiiggiisa la yareysanayaa intaba waxay iskugu jiraanba dabagal ayaan jirin booliska waa uu gaaray baaritaanna waa uu sameeyey laakiin waxaan xaqiijin doonaa kiisaskan isku nooca ah oo sida eh, isku nooc dhaco ama goob mucayan ah ka dhaco inaan baaritaan si gaara u dabagalna ayuu qorsheenu yahay booli naga caawin doono waa rajayn doonaa hadduu aleed waayahay ee, daliilka loo geysanaya muwaadiniinta soomaalida dalka koonfur africa gaar ahaan magaalada cape town magaalooyinkeeda ee, aad bay ugu soo far- ee, bateen bilooyinkii ugu dambeeyey sanadkan haydaan ku guda jirnana haba ugu sii badnaato ee, waxaa daliilkii ugu dambeeyey u ahaa wiili abtigiisa la dilay dabcan intaasoo dhan baaritaano ah ee daliilkaas la geystay baaritaanada ay sameeyeen booliiska ilaa iminka ma jirta miya wax faahfaahin ay idinka siiyeen dhanka safaaradda haddii ay ahaan lahayd iyadu dhankeeda wax ay ka qabata ma jirta miya
booliska wuxuu u baahan yahay horta dabagal een, in la dabagala ayuu u baahan yahay ganacsatada ama goobtaas ama jaaliyadaba aniga aan ku hadlaya afkeeda eedeedaba hay qabato ee, in la dabagala kiiskaas een, wax walbana lagu bixiyo laakiin dadka witnesska ahaa ama goobtii joogay ama ganacsatadii ayaad moodaa mararka qaarna dib ooga degayso safaaraduna dee in badan involve ama faragelin kuma soo samayso falalka noocaan oo dhaca laakiin insha allahu tacaala waxaan xaqiijin doonaa wax walba oo suuragala inaan muwaadiniinta soomaaliyeed dabagalno sanadkii hadda la dhammaadayna wuxuu ahaa dilwadareedkii ugu badnaa south africa intii jaaliyadda degneyd ilaa shan dilwadareed ayaa dhacay muwaadiniin soomaaliyeed hal goob lagu wada dilay wax loo dulqaadan karana ma aha waana waxaan u baahanay inaan dowladda south africana kala xisaabtano communitygeenana si hoose inuu iskula xisaabtamo u baahan waaya daliilka maxaa marka gaara ugu yeelay dadka soomaalida maadaama dalkaas koonfur africa dad badan oo ajaaniib ah oo dalal kala duwan ay joogaan dadka soomaaliyeed maxaa gaar u yeelay oo is- oo is leedahay adi ahaan
Een, dilka soomaalidu gaaru ma aha Een, sanadkii hadda tegay ha- no- haafkiisii riboortkii lasoo saaray waxaa booliska dalka uu sheegay in toddobaatan iyo toddoba toddobaatan iyo toddoba qof toddobaatan iyo toddoba kun oo qof la dilay ayuu booliska dalka sheegay waana qiyaasi kartaa nambarka dilalka dhacay waa qiyaasi kartaa soomaalidu nambarkay ka noqon karaana waa qiyaasi kartaa bal waxaa laga yaabaa sanadkii dilalka soomaalida qabsada inuu ka bataba booliska dalka dilalka loo geysta inuu ka bataa laga yaabaa mararka qaar marka ma dhihi karno dilalka soomaalida ayaa gaar loo ugaarsadaa laakiin soomaalidu dilalkeedu waxa uu ka dhacaa waa goobo mucayin ah waa tuulooyin ama meelo halis ah oo burcadda ku badan tahay booliskuna ku yaryahay ilaamaha amniga marka ma dhihi karno soomaalida ayaa ugaarsi gaara eh, lala dultaagan yahay ma dhihi karno waaya ugu dambeyntii guddoomiye waxaa tahay guddoomiyihii jaaliyadda ee soomaaliyeed ee dalka koonfur africa dadka jaaliyadda adaa guddoomiye u ah oo wakiilna ugu ah ee dhankii dowladda marka loo eego maadaama inta badan ee, sida adiguba aad sheegtay markay dhacdooyinka noocan oo kale ay dhacaan dadka soomaalida halkaas joogtay ay ka aamusaan oo aysan korka iska saaraynin marka ma jirtaa inaad samaysaan wacyigelin ah in ee, iyagu ay yacni banaanka iskeenaan dhibka dadku u geysanaya gacanta ku dhigaan wacyigelino noocaas oo kalea ma u sameysaan dadka soomaalida kale ee ku- iyagu ku nool gudaha dalkaas
Een, aad iyo aad aa umahadsan tahay Een, horta xilligan aan guddoomiyaha ahay oo guddoomiyaha guda jaaliyadda laiisoo doortay ma jirin xafiis ama goob mucayan ay jaaliyadda ku howlgasho hoosheedii iyo wacyigelinteedii iyo xafiis foosteedii iyo saldhiggii jaaliyadda intaba haddaa hoosheedii gacanta ku haynaa Een, bartamaha bishaana waxaa rajeynaynaa insha allahu tacaala wax badan inay jaaliyadda u suura gasho hadduu alla idmo waana ballan qaadaynaa inuu isbedel dhanka wacyiga iyo iyo waxqabadka bulshadaba inuu isbedel ku imaan doono dilalkan muwaadinka soomaaliya si sahlan loo dilayay ee loo dhagayalsanayana inuusan dhici doonin oo high courtka aan la aadi doono insha allah maxaad fariin oo u diraysaa marka dadka soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan dalkaasi koonfur africa si marka dhacdooyinkan ay u yaraadaan cadowgana gacanta ay ugu soo dhigaan
Een, marka hore een, ilaahay cabsidiisa ayaan kula dardaarmayaa iyo midnimada ummadda soomaaliyeed ee jaaliyadda guud ahaan marka xigtana waxaan kula dardaarmayaa in ganacsatada soomaaliyeed ee dilalka goobahooda ka dhacayo in culayska koowaad saaro bulshada eriyada oo ka dhacay dhibka goobtaasi ganacsigana la xiro een, booliskana aan aan u wada tagno een, culays walba iyo xafiis walba oo jaaliyadda oo goobtaa ka dhowna amar annagaa ku siinayno haddaad diyaar u tiidiin in tilaabo laga qaado ay ninkana aa noola muujisaan marka waxaan u baahannahay in gacmaha la isqabsado dilka goobta oo ka dhacayo qofkii dhaawac oo badbaaday xitaa inuu maxkamadda la fuuli karo burcadda ayaan u baahannahay ha cabsanin waktigaaga ayaa dhimanaysa ayaan leenahay bulshada soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa in midka gobolka lagu dilay iyo midka tuulada lagu dilay midka magaalada joogaba inaan isku si oga damqanno una soo baxno sida xaqeenna iyo xuquuqdeena u raadsan lahayn kani waa premier
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga ayaad ku xihan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa blay storeka ama ab storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka imigreshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sidho simi kaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afargees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryaday martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihi kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga un maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalara ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dijitaala subersign brinter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg way shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegtay ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburadhay ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal Dalsan Radio.
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormud hormud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
ha walaal waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga ow waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeegga deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala
maasha allah adeegga deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
bremier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka walwalin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jeebkaaga ayaad ku sidataa premier bank waa bilow cusub
salaamaad kulla aafaad aqoonta saa'idow tiknolojika sare gaaray sawir baa lagu daalay kalarkaa sax ahayn fartusaan ma ahayn saakay weeba idlaatay khayr baad sheegaysaa saddex bilood iyo dheeraad hal tabeelaa la saxriiray sorry sorry sorry sorry bello sorry sawir iyo tabeele super sign baa sahasho fududaysay boor yar iyo weyn sayska doontid u sheego super sign design sumad iyo astaan sawir iyo midabayntii subarsayn design waa mid taqaan super sign design waxay awoodaa inay farta kugu dul qorto qalimaanta koofiyadaha koobabka ama galaasyada funaanadaha kalandarka istikarada oo dhowr nooc ah sidoo kale baalfanayd bugaagta iyo nooc walba oo qoraal ah subar sayn design ugu kaalay subar sayn design sidoo kale waxaad ka helaysaa boorarka waaweyn ee wadooyinka farasmagaalka ee isha bilicda magaalada muqdisho sida raniboodyada cariboorada dekadaha hoteelada iyo xeebta quruxda badan ee bow indian ocean waa shaqaale ku sifoobay soo dhoweyn iyo raaligelin intaba subar sign design waxay xarunteeda ku taallaa wadada makaal mukarama kasoo horjeedka gurigii hore ee shaqaalaha haddaba wixii intaa dheer maantaba ka wac telefoonada kale ah eberli xal todobo labaatan tobaniyo labo tobaniyo labo sideetan iyo shan tobaniyo labo konton iyo shan ama eberli xal sagaal todobo eberli eber shan ama eberli xal sagaal toddobaatan eber eber toban iyo shan ama booqo websaytooda ah www.supersign.com.so
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad degataa horarkaa ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood hal gandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa
waa hagaag dhegeystayaal mar kale waxaanu leenahay habee wacan oo wanaagsan meel walba waa joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ee naga dhegeysanaysaan mujada hirka dhilkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan magaartiis qeybaha dhexe ee barnaamijkeena ayaynu ku guda jirnaa warbixinadeena kale caawa haddii aynu fiirino dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay faahfaahin ka bixisay howlgal lagu bartilmaameedsaday fariisimeed dagaalamayaasha al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka galgaduud ee soomaaliya fafaahina ayaa kasoo baxaya howlgaladan oo ay fuliyeen ciidamada hay-adda asurdooka iyo nabadsugidda qaranka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga kuwaas oo ka dhacay gobolka galgaduud howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan ayaa lagu soo waramayaa in si gaar ah uu kaga dhacay deegaanada la kala yidhaahdo jacar iyo weliba garabla oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya war kooban oo kasoo baxay nabadsugidda qaranka ayaa faahfaahin lagaga bixiyay howlgalkan waxaana warsaxfadeedka lagu sheegay in mid kamid ah duqeymahan maanta lala beegsaday garaash baabuur ay u tiilay kooxda shabaab sida hadalka loo dhigay kuwaasi oo dhammaan la burburiyey howlgalka koowaad oo sidii la qorshiye u dhacay waxaa lagu burburiyey xarun keed hub u ahayd dagaalamayaasha shabaab midka labaadna waxaa lagu beegsaday garaash oo ay u yaaleen gadiid tiro badan ayaa warka kasoo baxay dowladda lagu yidhi ma jirto ilo ka madax bannaan ee warka kasoo baxay hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka oo xaqiijin kara sheegashada dowladda mana jirto war wax wara uu kasoo yeerahaya ee dagaalamayaasha al-shabaab ku aadan sheegashada dowladda ee la xidhiidha howlgalkaasi lagu bartilmaameysaday fariisimaha al-shabaab ay lahaayeen waa hagaag weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka wareega wararka dalsan markaan haddii aanu fiirino dhegeystayaal magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay shir lagaga hadlayay amniga caasimada muqdisho
waxaana ee, shirkan ka qayb galay wasiiru dowlaha amniga xukuumadda federaalk ee soomaaliya taliyayaasha ciidamada booliiska asluubta xoogga dalka soomaaliya sidoo kale gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ayaa ka qayb galay waxaa lagaga hadlayay dardargelinta amniga iyo xoojinta dhaqangelinta in magaalada muqdisho ay ahaato meel ka caagan wadashada hubka culus mas-uuliyiin kala duwan ayaa madashaasi hadallo ka jeediyey mas-uuliyiinta ka hadla waxaa kamid a gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho isaga oo si cad kaga dhiidhiyey in aanaan la aqbali karin in hubka ee markaasi culus magaalada muqdisho lagu dhex wato waa kan ee, yuusuf xuseen jimcaale madaale gudoomiyaha gobolka banaadir oo arrimahaasi ka hadlaya
marka hore waxaan salaam qiimo badan usoo gudbinayaa mas-uuliyiinta kala duwan ee halkan fadhido ay u dhan yihiin taliyayaasha ciidamada booliiska militariga asluubta iyo wasiirka amniga iyo dhammaan hay-adaha amniga agaasimihii gudyaha ay muuqdo guddiga amniga baarlamaanka iyo sarreeyaasha dhammaan waxaan leeyahay bahda bambeyda asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib waxay noo tahay fursad inaan maanta halkan aan ku dhannahay intii talada amniga ee caasimadda magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka iyo dadkaba ay ka dhexaysay inaan halkan wada joogno maanta taasoo sabab u ah adkayntii amniga caasimadda waan isleeyahay bilihii lasoo dhaafay shacabka magaalada muqdisho degan way ka mahad celiyeen isbeddelkii amniga ee lagu diirsaday laakiin waxaad moodaa maalmahan in xoogaa ay dib u soo laabanayso xakamayntii hubka oo aada muddo xoogaa intibac galay kulankan wuxuu ka dhigan yahay sidee loo adkeeyaa qodobadii ama xeerarkii loo dejiyey xakamaynta hubka aan ogsoonnahay mas-uuliyiinta in badan oo ka mid ah qorigoodii dawlishaaradii iyo dhashiikayaashii iyo kulli in la wada dhigay in la xakameeyey qoryihii garabka laysaga sitay qoryihii ciidamadii ay maaragtay bajaajka la wada raacayeen taasoo yaraysay dhibkii ku dhici jiray dadka shacabka ah masaakiinta ah taasoo sababtay in istaadiyo muqdisho oo ciyaare ay ka socdeen adduunka oo dhan oo isu sheega kana soo wada hambaliyeeyey taasna ay sabab u eeday hay-adaha amniga oo runtii aada iyo aada isu xilqaamay iyo wada shaqayntii shacabkii gobolka banaadir iyo maamulkii gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga oo iswada kaashanaayo kulankayna wuxuu ka dhigan yahay marka sidee loo adkeeyaa maadaama sanad cusub la galay sidee halkii looga sii amba qaadaa taas ayuu ka dhigan yahay uga mahad celinaynaa taliska booliiska abaabulkii inuu soo abaabuleen kulankan qiimaha badan sidaasi la mid ah saraakiisha soo qaadatay maaragtay iyaguna in halkaan maanta hortayna garaadii loogu xiro oo qaarkood master degree iyo maaragtay baaj isugu jiro iyaduna waa runtii waxay ku tusaysaa dowladnimada inay horu dhaqaaqday in maaragtay dadkii ay soo dooranayaan inay ciidankii ka mid noqdaan ayagoo shahaadooyinkii baajka ah ayagoo master degree ah ayagoo b h d ah na waa rajaynaynaa insha allahu maxaa yeelay inkastoo aqoon leh hadday ku soo kororto ciidankayna waa intaasoo ciidankaynu ou sii hagaagayo dalkaynu ou sii hagaagi doono marka waa ku mahadsantihiin amniga mar walba mas-uuliyadda qofka ka ah qofka kale mar walba waxa waaye waa kasii xanuun badan yahay maxaa yeele markii bini aadan oo kala duduwan oo nuuc kasta isugu jiro amnigiisa lagu xisaaro hargalma ma leh hoyaadna ma laha taas marka waxay keentay inaan laga harsan lagaga hoyan si loo sugo dadka soomaaliyeed amnigooda maxaa yeelay mid ciyaalo suuq ah oo burxad ah oo tuur ah ee bajaaji ka soo qaato gabdhaha ku dafaayo mid midi wato mid qorob wato mid daroogo soo caday intaba waxay saamaynayaan amnigay saamaynayaan markii laga soo tago qolihii khawaarijta ah ee intay bambooyinka isku soo xiraan ummadda isku dhex qarxinaya maalin kasta taas waxa waaye iyadoo mar walba laga soo wadoor jiray ayaa tanna iyaduna saameyn yeelanaysaa marka isu duubnida ayaa lagu gaari karaa mar kastana waa sheegnaa booliiskana haysiisa waa kamid bulshay la shaqeeya booliiska waa hay-ada ay haystahaasina kaarka loo taabanayo soomaalida waxay tidhaahdaa ilka wada jiray wax ku gooyaan gacmana wada jiray wax ku qabtaan haddii aan wada shaqayno oon isu qalbi xaarno oon qalbiga isu furno oo aan wada shaqayn aan muujinno waxayna tusaysaa magaaladayna oo amni ah dadkuna ay ku diirsadaan ayayna tusaysaa taasna waxay ku imaan kartaa qof kasto inuu mas-uuliyad iska saaro mas-uuliyad wadareed wax laydhahdaa jiro mas-uuliyaddaasna iskama imaan karto intii qof uu tuqfal dulilinaayo qofna uu soo taagay haalay habeen ma imaan karto marka taasna waxaan rabnaa insha allahu annagoo isgarabsanayno sidii aan shalay isu garabsanaynay si kasii fiican haddana maanta isu sii garabsanno si aan hor isula sii jaan qaadno waa dareemi kartiin maalin kasta waxaa dhacayso mid iskagaa ka soo qaatay soo libisanaayo shaacbiga surwaal soo qaadanaayo ee asigoo dadka dhex maraayo ayaa asgari isu dhigaa dadkiisii maalin la weeray xamar weyne qaraxii ka dhacaayay waa aragtay nin buliisa ayaa qora ku qabtay markaas kadib ayaa qaraxi dhacay ummad in badan oo kamida way ka badbaaday dadna waxbay ku noqdeen maalinna waa ismurtiibada sokadeeda buliiska dhadhadaa isu dhigay oo isbitaal ilaa ayaadda yaallo wuxuu ahay naftiisa u huray dadkaasi waa inaan si gaara uga warhaynaa waa inay dadka uga sokaynaa waa inay dareemaan waxay badbaadinayaan inuu dadkeedu ahaa ayugu hadday dhaawac u noqdana inuusan noqonin maaragtay ida baanta waa rabbuga faqaatila inaan la dhihine macnaha adiga iyo waxaaga maaragtay iska soco inaan la dhihine qofkaasi waa inuu dareemaa inuu gadaashiisa mas-uuliyiin leeyahay inuu dad leeyahay hadduu dhaawacmo iyo hadduu dhintaba in la maaragtay loo gurmanaayo waa inuu lafdkiisa u dareemaa si uu asgariga kale uu gurigu ku dhiirado taasna insha allahu waa yeelaynaa waana dadaalaynaa waa mahadsantiin mar labaadii mar saddexaad kulankaana waa kulan qiimo badan waxaana leenahay insha allahu iyadoo si gaargaarana waa la isaafi doonaa si guudna maanta laisla joogaa sanadkan laba kun labaatan afarta waa inuu haddana kasii duunaadaa laba kun labaatan saddexdii insha allahu xagga amniga iyo horumarkaba insha allahu wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
fadhiyo ku salaaman yahay taliyaasha ciidamada iyo wasaaradda wasiirka amniga iyo xildhibaanada iyo taliyaashii hore agaasinada iyo saraakiisha ciidanka qof walbo halka uu fadhiyo iyo sida uu ku fadhiyo iyo mas-uuliyadda uu leeyahay ayaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu marka hore waxaan aad u hambalyeynaa oo saraakiisha cusub ee soo la siiyey darajada waxbarashada ay soo barteen iyo darajada la siiyoo laysugu diray waa mas-uuliyad dalkan ka saaran dhibaatada badan ee dalkan ka jirto inay wax kahalganka qayb ka galaan ay haddii caafimaad yihiin iyo haddii obration yihiin intaba ay qayb ka ahaadaan ayaan u rajaynayaa kulana talinaya oo ku dardaarmayaa marka kale waxaan aad iyo aad u bogaadinaa hay-adaha amniga sanadkii hore waxaan halkan booliiska uu nagu casuumay school bolisia militar oo taliska booliiska taliska booliiska ayuu nagu casuumay isagoo laga hadlaayo arrimahan oo kale siday ciidamadu wada shaqey lahaayeen caasimadda amnigeeda sidii loo sugi lahaa iyo sidii xeer la sameeyey oo ka hadlaayay xakamaynta hubka caasimadda oo u dhaqangeli lahaa arrintaasi wax weynaa ka suuro gala runtii hay-adaha amniguna ay ka qabteen markaan arinka kelimadeyda ku beeriyo taladu waa taladii maalintaas la gaaray oo ahayd in magaalada aanan hub lagu qaadan karin ciidan habqana oo socdo oo qof kasta gurigiisa sidii dhar uu gashan yahay oo kale inuu hubka intuu madaxa qoorta soo saarta uusan ku aadi karin ayay arrintaas waan ku biirinaa tan ugu daran oo ah oo aan dhexdhexaadka laga ahayn oon dhexda oolin waxaa waaye hubka culus inaan magaalada lagu wada karin eedani arrintaasi ee, taladeedu waan ku biirinaynaa waana horaana uga hadalnay xeerkaasi sidii loo dhaqangeliyey inay u fuliyaan waaye dadka magaalada muqdisho kuwa imaada oo ba- bannaanada ka yimaada iyo kuwa ku dhaqanba waa inay hay-adaha amniga ee amniga sugaaya ay uga dambeeyaan sida loogu isticmaalayo magaalada hubka amniga magaalada iyo sida loo howlgelayaba intaba inay ugu dambeeyaan waay intaa kadib ciidanka sanadkaasi iyo muddada laso- lasoo shaqaynayo xeerkan u hirgalay ee, sida ay u shaqeeyeen aadaan u bogaadinaa runtii wax weynaa ka qabsooma arrintaasi maxaa yeelay waa laisku dhex dhuuman jiray waxaa yaraaday oo meesha ka baxay dalkii ay argagixisadu sida tooska u geysan jirtay waxaa xusid mudan labada dil ee ugu dambeysay wiilashii geysteen in la qabtay oo la xiray arrintaasi waxay kee waxaa sababay in dadkii la kala aqoonsaday oo la kala gartay qofka cadowga ah iyo qofkaan cadowga ahayn waagii hore qof kasta diskooladiisii iyo hubkiisa inta inta gashto ayaa marka la la qabta la dhihi jiray waa hebelan ah markuu dhaho waa la iska leexan jiray markii oo xeerkan markii la meelmariyey oo hay-adaha amniguna ay ku shaqeeyeen sidaan oo kale inta laysugu yimid laysku waafaqay dadka weynahan loo sheegay ciidamada dhanne la wa- la wada- la wada wargeliyey waxay keentay inay ciid- argagixisadii ay dhinac u baxdo oo oo laga adkaado oo ay ku soo harto qof mi- qarax isku soo xiray oo saas yeela keliya ay ku adkaato Ee, dadaalkaasi marka amni badan iyo shaqo badan oo la qabtuu ka dambeeyey waxaan ku bogaadinaa hay-adaha amniga waana kan sababay runtii inay bishii lasoo dhaafay ay banooniga iyo isboortiga maxaa la yidhaahdaa si nabada oo ku qabsoomay taliyaha booliiska aad u mahadsan yahay ee wuu sheegay runtii in ee, markii la waayey xabad laysku rido inay dhallinyaradii amniga sugaysay in la- ay ee, booliiska ahay oo ciidamada ahay in la garaacay oo ay- ay- si ay gaareen inay qoryahooda isticmaali waayaan arrintaasi waxay ka dambaysaa oraahdii hirgasho oo ahayd haddaad ku fakiso waa lagugu fakiha ahayd Ee, arrintaasi marka haddaad ku fakiso waa lagugu fakinaa markii ay askarta ogolaatay in marka dadkii bulshada ka mid ahaayo ama shacabka ahay ama ciyaal weero aan dhahno aan warkooda xumaynayn ay dhagax kala daalaan ciidamadii waxay naqatee caqabad soo laabatay naqato laakiin tii hore ka yar tii hore xabad farti oo askariga uu lahaa iyo riishadiisaan sharciga dhex dhigna taas marka waxay kaliftay inuu ka ilaaliyo inuu wax fakiyo oo ka ilaaliyo markii haddaad baacisid sheekh yuusuf wuxuu yidhi fartaada iyo haddaa kala celi weysid shaydaan hadduu ku- iyo qorow kula maamulo shuutaa jooguu yidhi shuuto maahay sharciga ha joogee moogtahay Ee, arrinta marka dadkii shacabka ahay ee, ama ciyaalka dhallinyarada ahayoo cayaarta inay daawadaan si nabada ku daawadaan lagala shaqeeyey marka ay askarta dhagxeenayaan maxaa la rabaa marka way ku mahadsan yihiin hay-adaha amnigu waxay sameeyeen ciidan rabshadaha ka hortaga dhallinyaradaasi waa inay iyagana ogaadaan inay nabad cayaartooda ku fiirsadaan hadday ku fiirsan diidaan hay-adaha iyo ciidamada rabshadaha ka hortaga waxay ku amran yihiin inay qabtaan hawadana waa laga qarinaa qoraxda ma arki doonaan taliimahadna waa joogaa sheelamartuu ku tuuraa waalidkoodna wax badanay raadinayaan inay ka leexdaan waa ee ciidanka isa rabshaynin waa Ee, intaa kadib sanadkii dhammaaday ciidamadu intay amniga sugaayeen maxkamaddu dad badan oo fara badan oo waxaa la keenay ku xadgudbay xeerkii xakamaynta iyo amniga ku xadgudbay waa loo ciqaabay waana la xiray xabsiyay mareen qaarkoodna weli ay ku jiraan marka waxaa kaloo soo laabta marka oo annaga cii- hay-adihii laftigooda ciidamadeena caasimaddu xilsaaran laftigooda ku soo laabtay degmo ciidan oo xil saaraayo ka howlgelayay inay inta soo baxeen degmo kale dagaal iyo foodo ku galeen taasna ay sababtay inay dad dhintaan ilaa iyo toddoba kiisu dad ku dhinteen oo saas oo kalea sanadka hore maxkamaddu ay qaaday waxaana loo ciqaabay kuwii sidaas yeelay arrimahaasi mas-uuliyadahaasi waxay ku soo laabanayaan dadka maamulaya ciidanka in lagu xakameeyo qof walba meesha uu joogay lagu xakameeyo oo ka howlgalaa la rabaa si ay maxaa la yidhaahdaa shaqadu ay sideeda ugu socoto arrimaha kale oo soo laabta waxaa ka mid a dad ee, iyagoo amnigii la sugaayey si aanan loogu talagelin si aanan habbooneyn loo xabadeeyey oo markaas laftigooda ciidankii amniga sugaayay laftigiisi maxaa la yidhaahdaa loo ciqaabay iyaga laftigooda loo xukumay iyagana way jiraan taliyuhu wuu sheegay makta wuxuu yidhi haddii qalab lagu galo amniga iyagoo sugaya askarigii ama sarkaalku amni sugaya haddii uu qalad galo in qaladkaasi laga qaa- lagu qaadaa tilaabtaas laga qaadaa ciddii sababta u ahayd qaladkaas way dhacday marar badanay dhacday oo ciidan inta la baaris la sameeyey oo la qabtay shaqadoodii la ogaaday in laga gardaraayo ciidanka oo qofka meesha yimid uu asaga mas-uul ka ahay dhacdooyinkii iyo mushkiladihii dhacay taas marka maxkamaddu waxa kale u samaysan tahay ma jirto amniga qayb weynay ka tahay ee, waxay qayb ka tahay ee, ciidamada amniga qayb ka tahay oo oo ay la socotaa kaliya wax inay xukumaysa maaha wacyigelintii qayb ka ahayd qofka wacyi arrintaas aad u xadgudba marka oo u bareeray inuu ku xadgudbay in wixii ka dhashay meeshaasi oo mas-uuliyaddeeda ay qayb ka qaadaa arrintaasi dhowr jeeray dhacday waxaa kaloo dhacay marka oo la raba hadda waxyaabaha aan aadka u rabno in laga digtoonaado ay tahay waxaa waaye in ciidanka marka ay amniga sugayaan waxaa la joogaa inta badan goobo oo l- lagu xaqiijiyay gawaarida hubka iyo rasaasta la adeegsanayo inay meesha ugu dambayso go-aanka ugu dambeeya u noqda oo aan la iska bilaabin horta xabadda marka hore waxaa jiro marka oo oo dhacay ee, dhacdooyin ayay s- dad kuwii amniga sugayay laftigooda ay sabab u ahaayeen in dad ay si micno daraa ku dhintaan waxa laga baaqsan kara ay dhacaan ayagana waa loo ciqaabay saasay dhacday waxaan horu sheegnay inay dembiyadii dilkay argagixisadu ay joogsadeen amba yaraadeen meesha ka baxeen dilkiina weli marka qaar magaalada waa ka socda hogu dhacaa waxaa sabab u ah marka kontarool la'aanta ciidanka inta badan aan la kontarooleynin iyo saraakiisha laftigoodii oo marka uu shil dhaco hore kala soo boodaayo inay iyagu saxnaayeen inay saxan yihiin marka uu meel ka dhaco eh, xabad ka dhacdo oo ciidankii amniga sugaaya inta xabad lagala hor yimaado ay xabad kala hor tagaan meeshaas dhibaata ka dhacdo waxa meeshaas ka dhacay cidda ku saxneed iyo cidda ku qaldaneed cidda sheegi karta waa xeerdhaalyo inuu baaraa maxkamaduhuna ay ay sheegaan ay dhahaan baaristaasaa ah, sax ahayd xeerdheelaaliyaasha marka hadda waxaa taagan kiisas fara badan uu ka mid yahay nin dhakhtarahoo dhintay nin sarkaalaho dhintay dad askar dhimatay dad shacabahoo meesha ku dhex dhammaadaa yaalla shalaa ugu dambaysay waxaan u xil saarnay xeerdhaaliyihii ciidamada oo arrintaasi inuu baaraa oo la hubiyaa lana ogaadaa cidda waxaasi geysatay oo samaysay ma cidda timida mise cidda t- oo loo yimid ah naftigeeda ayaa xadgudubta in la ogaadaa arrimahaasi saraakiisha si aysan ciidanka dhexdiisa jasiirooyinku taliyuu sheegaayay iyo madaxweynuhu sheegaayeen in aysan uga abuurmin oo colaado la abuurin oo markuu fal dhaco ha yaraada amba ha weynaadee loogu simo hay-adaha sharciga ay naqdaan kuwa go'aanka gaaraya ay naqdaan haddii kale meeshaas waxaa ka dhacayso in kii amniga sugaaya asagoo weliba saxnaay in asiga laftigiisa eed uu qaato maxaa yeelay sida uu u dhaqmay markii falku dhacay kadib la- awgeed darteed arrimahaasi aad iyo aad ay muhiim u yihiin waxyaabaha ay- a- aan rabno oo guddoomiyaha gobolka iyo wasaaradda amniga aan uga faa'iidaysanayno waxaa ka mid ah taliye mahad korteeyuu hadlay ma huba inuu sheegay magaaladii waxaa ka jirta xabsi la'aan waxyaabaha sababta u ah oo badan in ay eh, maxaa la yidhaahdaa waxyaabo yar lagu hortigi kara ay weynaadaan waxaa sabab u ah xabsi la'aantiyaa sabab u ah xabsiga dhexe ee xamar ayaa xabsiga dhexe ee soomaaliyana isku bedelay xabsiga degmooyinka muqdishona isku bedelay xabsiyada gobollada la xoreeyo dhanne wada ah bishii hadda eh, sabdigii warqadihiina loo keenay maxkamadda loo ke- loo keenay kun iyo lix boqoloo qofoodaa xabsigii ku xiran siddeed boqoloo qofoodaan loogu talagalay saas ay tahay wax badan oo ciidamada ka dhex dhaca waxaa lagu xalliyaa dembiyo oo anshax iyo waxaa lagu xalliyaa dembiyo oo dishibilina lagu xalliyaa waxayna ahayd in la ciqaabo qofka uu fahmaa in xabsiga weynaa la geeyo lagu haayo cabbaar se u fahmo meesha u dambaynaysa isaga lama haayo lama gey karo maxaa yeele gacan ku-dhiiglayaashii iyo argagixisada dembiyada cuslaay galeen ayaa meel la geeyey lala'ya
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nidho ayaada la socodsiinaya nabadgelyo